taswiirta sideedaad sawlos waxa uu sii waday in uu silciyo dadka masiixiyiinta ah oo dadkii waxa ay bilaabeen in ay ka cararaan magaalada jerusalem oo ay aadaan magaalooyinka kale oo dadkii masiixiyiinta ah meel kasta oo ay u carareen waxa ay sii sheegayeen wax ku saabsan ciise masiix oo dad badan ayaa rumeeyey ciise masiix ilaah waxa uu soo diray malaa'igyo la hadla filiboy oo waxa uu ku yidhi tag oo waxaad tagtaan lamadegaanka la yidhaahdo gaza filiboy sidii ayuu yeelay oo markii uu yimid lamadegaankii waxa uu arkay fardo socda oo waxa uu ku dhowaaday gaari fardihii oo waxa uu maqlay nin akhrinaya ereyga ilaah waxa uu bilaabay inuu ku sii dhowaado gaari fardihii oo waxa uu maqlay nin ereygii akhrinayay ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii wuxuuna qaatay murgadeenni laakiinse waxaanu ku tirinay mid balaayo ninkaa isaga ahaa waxa uu ahaa nin awood badan oo ka yimid dalka ethoobiya oo markaasi akhrinayay ereyga ilaah oo waxa uu ka yimid jeruusaleem halkaas oo ilaah uu ku soo caabudayey markaasuu filiboy weydiiyey oo uu ku yidhaahday miyaad fahmaysaa waxa aad akhrinayso markaasuu ninkii ugu jawaabay oo uu ku yidhi maya sidee baan ku fahmaa ilaa qof uu ii sharxo maahee markaasaa filiboy waxa uu ka codsaday in uu u imaado oo ay meel wada fadhiistaan si uu markaasi ugu sharxo ereyada markaasi ninkaasi ethoobiyaanka ah waxa uu akhrinayey buu ka mid ah buugga ishaaciyaha oo markaasi ninkii wuxuu akhrinaya oo uu lahaa waxaa loo seexshay sidii lax oo markaasi la qalayo oo waxa ay ula dhaqdeen si xun oo noloshii ayay ka qaadeen markaasuu ninkii ethoobiyaanka ah waxa uu yidhi ishaaciya ama waxa uu ka hadlayey isaga qudhiisa mise wuxuu ka hadlayey wax kale markaasuu filiboy waxa uu ninkii kale u sheegay in ereyadaasi ay ahaayeen mid uu ishaaciyo kaga hadlayay ciise masiix dhimashadiisa markaasuu filiboy sii waday sidii uu wax badan uga bari lahaa ninkaasi oo waxa uu baray wax badan oo ku saabsanaa kitaabka way isla sii safreen oo waxa ay yimaadeen meel biyo leh markaasaa ninkii ethoobiyaanka wuxuu yidhi haddeer miyaa lii babtiisiin karayn karaa markaasuu filiboy ku yidhi haddii aad si sax ah u raacsan tahay ciise masiix oo aad aaminsan tahay oo aad doonayso inaad noqoto xirtiisa haddeer ayaa lagu babtiisi karaa ninkii ethoobiyaanka ayaa wuxuu yidhi waxa aan rumaysnahay ciise masiix oo waxa aan rumaysnahay inuu yahay wiilka ilaah markaa ayaa filiboy uu babtiisiiyey ii sheeg saaxiibow maxaannu ka baran karnaa cashirkan markasta saaxib qorshaynta ilaah ayaa ugu wanaagsan mararka qaarkood ma fahmi karno qorshaha ilaah miyaad u malaynaysaa dadka masiixiyiinta ee ku neelaa jeruusalem in ay garanayeen sababta uu sawlos markaasi iyaga u silcinayay taasi ayada ah ama qorshahaasi ilaah waxa uu ka watay in dadka masiixiyiinta ay kala cararaan oo ku firdhaan dunida oo markaasi ay ereyadiisa meelo fara badan geeyaan haddii markaasi ay sidaa ahayn walaalayaal waxaa dhici lahayd maanta aniga iyo adiguba in aannu maqalneen eraygan laakiin sida runta ah walaalayaal waxa weeye markii aannu garanno ilaah jidkiisa oo aannu aaminno ciise masiix oo aannu ramaysanno waxaa xaq ah in nala babtiisiiyo taas oo ay ka micno tahay in aannu ula jeedno ama in aannu doonayno in aannu raacno ciise masiix